waxaa goordhoweyd lasoo gabagabeeyey dood dhex martay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka jo baiden iyo bawl rayan oo ah musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga jamhuuriga doodani waxayd ahayd katan keliya ee ay labadooda wada yeelanayeen halka saddex dood ay dhex marayso madaxweyne obama oo u tartamaya xilligiisa labaad iyo musharaxa mid romney iyadoo mid ka mida doodahaasina ay dhacday bilowgii bishan haddaba mid ka mid ah doodahan saddexda ah ee madaxweyne obama iyo mid romney oo goor hore dhacda ayaa laba doodood oo kalena ay usii dhiman yihiin waxayna dhici doonaan ka hor doorashada madaxtinimada ee lixda bisha nofembar ee soo socota haddaba si aan wax badan uga ogaano doodii goordhoweyd soo dhammaatay ee dhex martay jo baiden iyo bawl rayan waxaannu la xiriirnay murshid baaruud oo ah xubin ka mid ah xisbiga jamhuuriga iyo sadiiq maxamuud oo isna xubin ka ah xisbiga dimuqraadiga labadooduba waxay ku sugan yihiin gobolka minnesoto ee dalka maraykanka waxa aanu ku hormarayaa murshid baaruud bal inuu ka warramo sida uu u arkaayo dooda dhinacooda
wallaahi dooddu aad bay u fiicnayd qodobada laga dooday maadaama wakti waa mooday inuu aada ugu yaraaday doodii ugu horreysay uguna dambeysay ahaan doonto labada ninba waxay isku dayeen nin walba bointiyada isaga uu ku xoogan yahay inuu soo hormariyo qodobada uu ku xoogan yahay qodobada ku xoogan yahay inuu soo hormariyo oo mataqaanaa si uga galo dadweynaha daawanayay doodaasi marka annagu waxaan aaminsannahay xisbiga jamhuuriga in doodaasi runtii dhinacii sidaan ugu rabnay u dhacday baan aaminsannahay bal ay ka fiicnaatayba rajadanadi aa kasii fiicnaatay xisbiga jamhuuriga haddii aad tihiin ama republicanka ahay haye sadiiq dooda caawa sidee adinka dhankaaga ay kuula muuqatay
waan dooda walaal waan daawanayay bilow ilaa dhammaad waxa weeyaan horta labada nin ee wada tartamayay laba nin oo isku aynayay iyo isku khibrada may ahayn dabcan midna waa biden oo madaxweyne ku-xigeenka waa lixdan iyo sagaal jir kalna waxa weeyaan ryan oo ah nin congressman ama xildhibaanana waa afartan iyo labo marka waxaan is leeahay laba oo aada u kala khibrad badan bay ahaayeen biden waxaan isleeyahay caawa wax alaala wixii toddobaadkii hore madaxweyne obama uu uu gafay ayuu maaragtay dhammaan uu qodobeeyey uu ka hadlay qaabka u hadlayeyna dabcan waxaan is leeyahay ryan wuxuu difaacay caawo dhan romney halka uu biden uu ka difaacayay dadka dabaqada dhexe ah uu marar badan inaad arkayseen waxaan is leeyahay holal badan bu wuxuu weydiinayay maxaad dadweynaha markuu la hadlayay yaad rumaysan tihiin ama yaad ku kalsoon tihiin inuu hawshan kasoo bixi karo marka waxaa kaloo intaasii dheer qodobo badan oo qodobada siyaasadda ee arrimaha dibadda oo dhan ryan su-aalaa la weydiinaya seed u samayn lahayd si sida hadda ay dawladda u samaynayso si ka duwan ma u samayn ma u samaynaysaa ama ma u samayn lahayd haddaad u samayn lahayd sidee weeyaan maanu ka jawaabayn wuu ka gudbayay marka waxaan is leeyahay caawa dooda si adag waxaa ugu reeyay ama ugu guulaystay madaxweyne ku-xigeenka jo biden waa mahadsan tahay murshid markaad fiirso doodii saddexdii bishan dhex martay madaxweyne obama iyo ninka kale la loolamaayo mid romney iyo markaad aragto caawa sidai ay wax u dhaceen ma is leedahay waa hal iyo halaad kala joogtaan hadda maya lama dhihi karo saadiq wuxuu sheegayaa uu leeyahay arrimihii uu obama gafay buu maanta makeup ku sameynayay mataqaana madaxweyne ku-xigeenku obama laguma aqoonin runtii madaxweynuhu nin wax gafa laguma aqoonin jirno yani waxaan taa markaan leeyahay waxaan ka wadaa nin codkara buu ahaa ee waxba muuna gafin ee waxu ka hadla ayuu garan waayey sababtoo idihiisii ahaa dhaqaalaha in redistribution lagu sameeyo oo mataqaana ama kobcin lagu sameeyo yah ama lagu sameeyo mataqaanaa dib in dib mataqaanaa dadku dhaqaalaha inta haysatay intaan haysan loo qaybiyo oo fikradda waxba laga qabin laakiin dhibaatada keliya arrintaas leeda waxa weeyaan hadda khaasatan minnesoto oo kale aan joogo marka tusaale loo soo qaato boqol kiiba labaatan dadka hantida ugu badan haysta boqol kiiba labaatan ayaa waxay bixiyaan boqol kiiba lixdan dhammaan dawladdu waxyaabahay ku shaqayso haddii dadka canshuurta lagu sii kordhiyay marka waxay noqonaysaa inay dadkaasi gobolka minnesoto intay ka tagaan gobolada deriska ah oon income tax abasha canshuur ayna ka jirin ama ayd u yartahay ay tagaan taa micneheeduna waxay noqon doontaa inay shaqa la-aan badani kasii dhacdo gobolka aan fiirino dooda caawa madaxweynuhu dooda caawa aan fiirino markaad fiirisa hadda waxaad moodaayoo kale waktigu waa u miisaanaa wakti een, kala badan ma aanay helaynin laakiin sida hadda sadiiqba uu sheegay waxaa laga yaabay in mararka qaar aad arkaysa in faaqidaad hoose inuu sameeyo een, ryan oo kale uu waxoogaa yar ka gagambanaya amaba ay soo gaabanaysay jawaabihiisa adiga ma kuu muuqata jawaabuhu eh, runtii inaad qofku su-aasha la weydiiyey ayuu ka jawaabayay qaabku kaga jawaabayainaad sida aad fiirinayseen wuxuu isticmaalayay mathematical equations yani xisaabbu ninkan ku socday iyo bar- iyo nambara ayuu ka hadlayay laakiin madaxweyne ku-xigeenku waxaad moodaa had iyo jeer ballanqaadkii hore ay two thousand eightkii ay ku guulaysteen ee shaqayn waayey waa kii yidhi en, yacni shaqa la-aanta numberka shaqa la-aanta haddii aanu baasgareyno lacagta noocaasa waxay noqon doontaa boqol kiiba sideed way ka hoos dhici doontaa buri ilaa waagi ilaa hadda afar sanaa laga joogaa sa- ma- bishan maanta wiigan ay hoos uga dhacday side- boqol kiiba sideed taasi way shaqayn weyday laakiin hadda waxaad moodaa ryanna waxuu ka hadlayo waa nambaro la taaban karo oo wax yani budget ryan budget plan wax la yidhahda jira uu soo jeediyey oo baarlamaanka uu soo jeediyey yani wax oo oo saadin adduunka o dhan ku jirta taa haddii dib loo eego waxay kutusaysaa inuu isagu at least wuxuu hayaa caqli ama fikrad buu soo bandhigay laakiin qolada kale walaal fikradna ma hayaan En afartii sano ay joogeenna wadanku yani dib unbuu usi- isu sii cunayay En deynta wadanka lagu leeyahayna boqolkiiba waxaad maraysaa hadda shan iyo toban trilyan ayay waa maraysaa mahadsan tahay Een, waxaan rabaa inaan siiyo sadiiq een, markaa u fiirsa hadda een, doodii caawa oo kale waxaad moodaa in kastoo waayo aragnimo uu sheeganayay een, madaxweyne ku-xigeenka oo waayo aragnimadu lafturkooda aysan meesha ka maqnayn haddana arrintii liibiya oo kale in waxoogaa culaysa ay ku ahayd marka la barbar dhigo tii dhimista canshuuraha ama tii lacagaha een, caymiska caafimaadka oo kale iyo ama lacagta dadka gabooba ay qaataan markii laga hadlayo oo kale markaad fiiriso marka ma isleedahay arrimaha dibadda waxoogaa yaroo culays ah kasoo food saaray een, doodii caawa Ah, ma- arrinta libiya dabcan waa la odhan karaa eh, in ay eh, ay ay tahay arrin ma aragtay ay ka fa- ay hadee jeer republicanku ay isleeyihiin waxay noqon kartaa meel aad madaxweynaha ka weerari kartaan Eh, hase yeeshee waxaan isleeyahay madaxweyne ku-xigeenku joe biden si wacan buu u difaacay arrintaas una macneeyey una f- una faahfaahiyey Eh, wuxuuse eh, wuxuu ka hadlay ma aragtay ciidamadii lagu la- meesha la dhigi lahaa ama maaragtay kooxdii ha- eh, s- council eh, qunsuliyadda ama safaaradda la geyn lahaa ee loogu talageli lahaa inay difaacaan inuu ninkan la yidhaahdo congressmanki ama eh, ninkan la yidhaahdo ryan uu uu budgetka ama miisaaniyadii lacagtii lagu bixin lahaa xitaa inuu asagu gooyey ama uu soo jeediyey in la gooyo wuxuu u tusay keliya inay ahayd arrin musiibo oo dhacday Eh, eh, ma anugu maaragtay ay, eh, mar kastana wax yar markay wax wax yar dhacaan haddaan wuxuu ka halkaa hadlay.
wax yar haddaan Haye- halkaa ka galo haye en, murshid.
Palestine. waa murshid Andamayo, murshid andamayo, weeye.
andamayo, fadlan, maana Haye, kaa wax jirin, yar- wax yar andamayo.
murshid, haye.
wuxuu ka hadlay in dowladda maraykanku mar kasta oo dhib dhaco dhib uu dhacaya dhib uu dhaca hadee jeer oo dhibaata way dhacaysaa waa wax dabiici ah mar kastoo dhib dhaco inay dowladdu si hufan u baadhayso dadkana runta soo hordhigayso En, wax yar halkaa kuwa walaal.
dhibkaa geystana haye ay murshid oo kusii qabanayaan.
doona Palestine- haye Palestine halka murshid weeye. Een, haye- waxaan- haye sadiiq wax yar sug haye Een, murshid arrinta libiya saddex jawaabood ayay maamulka obama ka bixiyeen saddex jawaabood oo isdaba socota waxaad moodaa go-aan xumida ay qa- ay leeyihiin xisbiga dimuqraadiga ayaa ka midaysan midaan obama keliya ku eedeynaya maaha xisbiga jamhuuriga wuxuu kaga duwan yahay een, xisbiga dimuqraadiga in mataqaanaa had iyo jeer arrinta ay wajahayaan adliisi dadweynaha maraykanku way ogaan karaan meesha ay ka taagan yihiin laakiin dad xisbiga dimuqraadigu had iyo jeer waxaad moodaa dhinaca kolba siyaasadda dabaysha siyaasadda u socoto ayay raacayaan ta labaad ee rabay inaan ka hadlo waxa weye arrinta suuriya oo kale arrinta suuriya sideed iyo toban dad baa walaal maraysaa boqol kun oo qof oo carruur iyo dumar badan baa ku dhintay obama wuxuu aaminsan yahay qoryaha akeyga ay wataan dadka mucaaradka inay wax kaga inay kaga xoreyn karaan Waa mahadsan tahay.
dadka masaakiinta ee Waa la mahadsan tahay.
dumaayo Ma waa rabno- oran- waa oran een- ku hortigayaan gumaadkooda Een, ma rabno inay noqoto dood een, labada xisbi u dhexaysa keliya waxaan rabnaa inaan inaan diiradda ku saarno qaabkii doodii caawa ay ahayd waxaan siinayaa sadiiq een, Okay, markaad walaal- fiiriso walaal doonta dhanka horta caawa waxaan isleeyahay eh, dhammaan markii laga hadlayo arrin siyaasad dibadeed ku saabsan syria ha ahaato afghanistan ha ahaato iran ha ahaato ciraaq ha ahaato dhammaan waxaa sitay eh, madaxweyne ku-xigeenka joe biden dhammaantoodna qo- waad fiirsanays waynaad fiirsanayseen baan filayaaye markii la weydiiyo sideed adugu si ka duwan ma u samayn lahayd maanu ka jawaabaynin waa mahadsantahay Fa- saddex Congressman Fa- Ryan.
Falastiin Waxaan waxaa ka rabaa- doonaysa madaxweynaha Mareykanka marka bool la qaado siyaasadda arrimaha dibadda- waa mahadsantahay saddex waxaan Waxaan ismaqalno rabaa- Een, waxaan rabaa inaan Ryan ayay siiyo ku aaminayaan Een, murshid aan rabaa inaan siiyo murshid waxaan kaa rabaa Falastiin waxaa caawa la rabaa inaan intaa caddeeyo boolka marka la qaado bool Ryan iyo iyo iyo governor Romney ayay dadka Mareykanku siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka iyo waxyaabaha national security-ga la xidhiidha xisbiga jamhuuriga ayaa weligeed watay waana taariikh soo jireen Waa- een, murshid waxaan rabaa inaan ku weydiiyo een, hadda markaad fiiriso doodii caawa kaloon usoo laabano maxaa ugu muhiimsanaa oo isleedahay xisbiga jamhuuriga een, musharaxooda madaxweyne ku-xigeenka een, ryan waa uu sameeyo oo wuu qeexay waxa uu qeexay marka arrimaha gudaha laga hadlayo falastiin walaal wuxuu qeexay qaabka caafimaadka iyo dadka da- dadka waaweyn ee seniorka ah een waxa yani waxyaabaha Dadka ugu waaweyn da'da ee ah.
lagu kala duwanaa dadka da-da ah in mataqaanaa eh, nidaamka amase ryan budget plan waxa loo yaqaana amase qa- qorshaha uu soo hordhigay isagoo baarlamaanka maraykanka in ay wax ka qaban karto haddii aan waxba laga qabanin arrintaana aysan tiisu hirgelin ay xisbiga dimuqraadigu doonayaan inay sii cimri dheeraystaan iyagoo doorashada danaynaya laakiin aan danaynayn mustaqbalka dambe ee medicareka systemka la yidhaahdo ama medicaidka ee dadka Ay, eh, mister- eh, faqriga oo een, kale caafimaadka ee caafimaadka ay ku xidhan yihiin Waa mahadsan tahay, Sababtoo haddayna Marshal.
taasi dhicin haddayna taasi dhicin gudaha systemka oo dhan ayaa meesha ka bixi doona wadanka maraykankuna arrin uu afoor garan kara maaha waa mahadsantaha waxaan rabaa sadiiq maxamed inaan siiyo markaad fiiriso xisbiga dimuqraadiga maxaa isleedaha caawa qodobadii ugu muhiimsanaa ee uu dadka ku soo jiidan kara oo uu sameeyo way ahayd Ah, waxaan isleeyahay ah, laba arrin eh, saddex arrimoodba wuu sameeyey eh, madaxweyne ku-xigeenku midda koowaad arrimaha siyaasadda dibadda eh, nimanka republicanka oo la- la aaminsan inay yihiin markastoo dimuqraadigu dhaqaale abuur inay dhaqaalaha burburiyaan ayagoo dagaal dal dalka u horseeda mar badan wuxuu weydiiyey ma dagaal baa doonaysaa iran buu ka hadlay li- syria ka hadlay markasta dadka maraykankuna dagaal bay ka daaleen marka dhaqaalihii macnaha da- arrinta wu- wu- fartu si wacan ugu fiiqay oo eh, wu- wuxuu tusiyey in eh, dagaal hadduu diyaar u yahay inuu sheego haddii uunan diyaar u ahayna dee inuu ka aamuso hadalladan maaragtay durbaanka la garaacayo dagaalka dadka durbaanka loo garaacayo inay joojiyaan horta taas uu sheegay ta labaadee arrimaha shaqadana si wacan buu u sheegay oo wuxuu sheegay waxay soo qabteen oo dalka oo dhammaan maaragtay shaqadu ay shaqa la-aantu ay dalka dhan wada saamaysay oo dhaqaaluhu dhulka galay oo ma aragtay eh, me- meel aan waxba laga qaban karin uu taagan yahay ayay joojiyeen shaqay abuureen Falastiin haddaan inta- shaqadii haddaan waxay reer- noqotay markii koowaad waa wax lasgu mursid sideedii sane lasoo dhaafay afartii sane lasoo dhaafay hadda waxaad maraysaa shaqa la-aantu toddoba dhibic sideed waa mahadsantihiin waxaan Eh, rabaa inaan waxaan siiyo rabaa- een, waxaan Waxaan rabaa rabaa- markasta bilsa ka dambaysana shaqa la-aantu way sii yaraanaysaa waa mahadsantihiin Hal eray, waan rabaa inaan Falastiin ku daro, hal eray.
haye haye murshid adoo soo koobahay waxaan doonaya Gudaha- walaa intaan ku daro gudaha shaqada dhaqaalaha ruuxan canshuur la wax Waxaan yar ha rabaa- lahaada waxaan rabaa inaan siiyo een, cali cabdiqaadir oo ka mida idaacad een, shaqaalaha idaacad idaacadda jubba f m oo ku taala magaalada muqdisho een, haye een, cali doodii markaad dhegaysatay iyo doodii madaxweyne ku-xigeenka maraykanka een, joe biden iyo musharaxa kale u taagan jagadaasi haddii uu ku guuleysto mid romney inuu qabto paul ryan een, maxaa su-aal ah oo aad rabtaa inaad ca- weydiiso een, k- een, labadan een, een, een xubnood oo labada xisbi ka kala tirsan Een, aad baad umahadsan tahay marka ugu horeysa een, falastiinay een, iyo een, dhammaan een, dadka ka qayb qaadanaya barnaamijka Een, inkastoo run ahaantii een, ruux waliba oo u taagan een, hogaanka madaxtinimo een, dalka xilligaasi uu ku nool yahay uu hiigsanayo een, yool fara badan amaba uu soo bandhigo een, ahdaaf kala duwan oo uu ballan qaaday inuu hirgelin doono waa haddii uu guuleysto haddana su-aasha aan weydiinayo ee amaba ay ka dhex guuxi karto dhammaan een, maskaxda een, shacab waliba waxa ay tahay een, arrinta een, dhinaca shacabka oo kaleento kalsoonidooda sida ee, loo heli karayo ee, xagga dhaqaalaha arrimo fara badanaa jira midda sida toodkaan u abaaraya waxa ay tahay waxaana weydiinaya ee, mr sadiiq een, arrinta een, social taxiska marka laga hadlayo een, sida muuqata waxay een, saameyn xoogan ma ku yeelan kartaa een, xiriirkii ee dhinaca socialka amaba bulshada ku dhaqan dalka maraykanka u dhexeeyey een, maadaama een, marka la firiyo qaabka loo qaadayo canshuuraadka labada dhinac ay ku kala duwan yihiin taasi een, saameyn intee la-eg ayay ku yeelan karaysaa een, xiriirkii iyo weliba isku soo dhawaanshihii shucubka ku dhaqan maraykanka waxaana weydiinaya mr sadiiq haya saddex goobti okay canshuurta marka haddii aan aan kusoo laabto canshuurta waxa weeyaan waxay rumaysan yihiin marka eh, dimuqraadiga in canshuurta l- lagu kordhiyo dadkan milyaneerada ah lacagta lagu kordhinaya lacag ayaa wax ka dhimaysa ma aha dadkan danyarta ah ama dabaqada dhexena canshuurta laga yareeyo si loo kobciyo dabaqada dhexe dabaqada hoosena kor loogu soo qaado Eh, taas weeyaan ayagu falsafada ama waxay rumaysan yihiin in dabaqada sare canshuurta lagu kordhiyo dabaqada dhexe iyo dabaqada hoosena Marka laga taas yareeyo canshuurta taas wuxuu ku dhahay miiska hor keenaysaa shacabka iyo maamulka obama walaal eh, waxay shacabka iyo maamulka obama iskama horkeenayaan boqolkiiba waxaan isleeyahay number aad u sarreeya hadda ma xasuusta tirade waxay rumaysan yihiin dabaqada sare in canshuurta lagu kordhiyo oo qof kasta waxaa la- waxay waxay dadweynuhu rumaysan yihiin in si cadaalada oo Waa sinaan mahadsantahay.
ku salaysan in looga wada qaado canshuurta Ma- kuwaasina waxay ahaayeen murshid baaruud oo ah xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo sadiiq maxamuud oo ka mid ah xisbiga dimuqraadiga sidoo kalena waxaa su-aal ku weydiiyey cali cabdiqaadir oo ka mid ah idaacadda juba f m ee magaalada muqdisho waxaa naga xasuusina dhegaystayaal marka aan ka hadlayna dooda caawa in ay ahayd xilliga washington laakiin ay dadka geeska afrika u tahay aroor hore doodaasi ayaa wax ka yar saacad soo gabagabowday